bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsana khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawadii naga dhegaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin arbacaha taariikhdu ay ku astaysan tahay kowda bisha februari sannadda labada kun toddoba-iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan dowladda kenya ayaa soo bandhigtay tirada shabaabkii ku geeriyooday dagaalkii ka dhacay kulbiyow ee lagu qaaday xero ciidan oo halkaasi kenya ay ku lahayd iyadoo sheegtay kenya in ku dhowaad shan boqol oo askari oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab xerada ay weerareen kenya waxa ay sheegtay in weerarkan dhalinyarada lagu dilay ay yihiin kuwa ka kala yimid wadamada tanzaniya iyo sidoo kale kenya oo ay ku jiraan qaar soomaali ah inkastoo arrintaasi si cadaysan kaga hadlin saraakiisha ciidamada kenya kenya ayaa waxa ay tilmaantay in dhallinyaradan loo adeegsaday dagaalada intooda badan laga qoray gudaha dalkaasi kenya sidoo kalena qaar kale laga qoray tanzaniya iyadoo weerarka ugu horreeyay gaariga fuliyey ruuxa waday uu ku hadlayay luuqadda sawaaxiliga sheegayna inuu yahay kenyaan inkastoo beryihii dambe si aada loo hadalhayay inay ku badan yihiin dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab dadka ka yimid wadamada tanzaniya iyo sidoo kale gudaha dalka kenya kuwa ay ka qorteen dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab dhinaca kale sawirro ay soo bandhigeen shabaab ayaa waxa ay ku soo bandhigeen baraha bulshada ayagoo sawiradu ay ka muuqanayeen askarta al-shabaab oo saaran gaadiidka ciidanka ah dowladda kenya ee xeradaasi yiilay sidoo kalena waxaa goobta lagu arkayay tiro meydad oo ka tirsan ciidamada waddankaasi kenya ee qaybta ka ah howlgalka midowda afrika ee amisom madaxweynaha maamulka waa madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland ayaa walaac ka muujiyey muhaajiriinta kusii qulqulaya gobolka bari kuwaasoo doonaya in halkaas ay kaga sii tahriibaan dalkaasi yemen waxa uuna sheegay haatan inaysan ku filnayn puntland kafaalo qaadista muwaadiniinta etoobiyaanka u badan ee kusii qulqulaysa halkaasi iyo sidoo kale kuwo soomaali ah oo beryihii daba gaarayay cami waxa uu sheegay in looga baahan yahay inay wax ka qabato beesha caalamka arrintaasi sidoo kalena waxa ay sheegtay inaysan haatan awood u haynin xilli gudaha qaybo ka mid a deegaanada puntland si aada looga dareemaya abaar daran oo ku dhufatay halkaasi waxaweyaan dadkeedii de waxay dhooban yihiin puntland waxayna ku socdaan inay ka dhoofaan oo meelo kale runtii ay uga sii gudbaan dowladda puntland keligeedna ma awoodo inay daryeesho caafimaadkooda iyo noloshooda iyo muxuu ahaa waxbarashadooda ma awoodo inaanu runtii daryeelno waa dad afrikaana badidood waana dad soomaaliyeed qaarkood in markaa adduun weynaha laftiisu arrintaa uu dub eego run ahaantii waa loo baahan yahay waa marxalad qallafsan oo ummadda soomaaliyeed haysata halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer wararka naga soo gaaraya gobolka bari ayaa waxa ay sheegayaan in lagu arkay deegaan ku dhow degmada qandale ee gobolkaasi bari meydadka ilaa iyo saddex ka mid a ciidamadii dhowaan la sheegay in lagala degay gaari ay saarnaayeen oo rakaab ah oo ka yimid degmada qandale kuna jeeday magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari dhaqdhaqaaqa kooxda daacish ee la sheegay fadhigeedu inuu yahay qandala ayaa dhowaan kala degtay gaari xilli ay tilmaameen lix kami waa shan ka mid a ciidamadii puntland ee ay kala degeen gaarigaasi in goobta ay kaga baxsadeen falkan ayaa toddoba iyo labaatankii bishii koowaad ee aynu kasoo gudubnay ka dhacay degmada qandala nawaaxigeeda waxaana haatan la sheegayaa in saddexda meyd ee la arkay ay ahaayeen askartii xilligaasi gaariga lagala degay intii ka hadhay waxaana la tilmaamay in fal aad kaga fog anshaxa ay ku sameeyeen dhaqdhaqaaqa kooxdii falkaasi geysatay waxaana la sheegay saddexda askari in ay qoorta ka gooyeen dabadeedna ay soo dhigeen hareeraha waddada sidaa la sheegay wararka waxay intaasi ku dareeyaan in dhaqdhaqaaqyo ciidan ciidanka puntland haatan ay ka sameynayaan nawaaxiga degmada qandala oo ay uga gol leeyihiin sidii ay kaga saari lahaayeen waddada ku dhexaysa boosaaso iyo qandala dhaqdhaqaaqa kooxda daacish oo iyadu laga boqdin qabo weerare intaasi ka badan inay ka geysada halkaasi taliska booliska gobolka banaadir ayaa waxbagami jiraan ku tilmaamay hadalla habeenkii xalay ahaa codbaahiyaal ay magaalada ku dhex baahinayeen gaadiid lagu soo xiray codbaahiyahaasi kuwaasoo tilmaamayay in sagaalka cisha ee soo aadan magaalada muqdisho gebi ahaanba la xiri doono iyadoo ganacsatada iyo dadka gaadiidka leh loo sheegayay in goobahooda ganacsi iyo sidoo kale gaadiidkaba mamnuucay tahay goobaha ku dhow wadada maka al mukarama ee magaalada muqdisho taliska ciidanka gobolka banaadir ayaa waxa uu tilmaamay in waxa hadalladaasi ay yihiin kuwo been abuura keliya ciidamadu digniinta loo soo dhiibayna ay ahayd inay kaga digaan dadka dhiganaya gaadiidka wadada maka al mukarama balse aysan ahayn ujeedada in wadadaasi la xiraya sida uu ka dhawaajiyey taliyaha ciidanka booliska gobolka banaadir bishaar oo warbaahinta kula hadlay muqdisho waxa uu sheegay in hadalladaasi ay yihiin kuwo been abuura sidoo kale inaysan waxba ka jirin in muddo sagaal cishe ay waddada xirnaa doonto waxaa sidaasi warbaahinta u sheegay bishaar xilli uu tilmaamay in codbaahiyaha xalay bulshadu ay maqashay aanu ahayn siday u fahamtay balse uu ahaa keliya mid looga digaya dadka gaadiidka dhigta waddadaasi waxa uuna tilmaamay in bulshada aan qalqal lagu ridin askari lagu eedeynayo in uu ka dambeeyey kufsiga gabar lix sana jir ah ayaa magaalada cadaado lagu qabtay kaasoo ciidamadu ay sheegeen in maxkamad la horgey doono taliyaha ciidanka booliska degmada cadaado ayaa warbaahinta la hadlay xilli lasoo bandhigaya askarigan iyo sidoo kale inanta yar ee uu farxumeeyey waxaana lagu soo bandhigay gudaha magaalada cadaado iyadoo ay gacanta kusoo dhigeen ciidamada ammaanka taliska uu ka tirsanaa askarigan ayaa waxa ay sheegeen in falkaasi uu ku kacay dabadeedna ay ku wareejiyeen ciidanka booliska degmada cadaado taliyaha ciidankaasi oo warbaahinta la hadlayna waxa uu sharaxaad ka bixiyey falka ninkani uu geystay iyo sidoo kale waxyaabaha laga yeeli doono
howlgaladii baryahanka ka wadna magaalada waxaan usoo qabanay oo hadda xiran nin habeen hore rasaasa dhacay ciidanka booliiska wuu xiran yahay gacantaana kusoo dhignay waxaa kaloo jira dad falaal amni darro magaalada ku waday waa soo qabanay waxaa hadda taagan oo aan gacanta ku haynaa nin ciidanka milatariga xooga dalka qaybta ku ilaatanaad siduu noo sheegay ka tirsan ama saraakiishii noo soo dhiibtay ay noo sheegeen ninkaas wuxuu suubiyey gabadha yartaa oo hadda taagan horteyda oo lixjirka oo saqiirka ah ayuu wax fal ka baxsan shareecada islaamka oo xadgudub ah uu ku xadgudbay waxaana qabtay qaybta koob iyo labaatanaad ururka afartan iyo saddexaad unugtii habeenkii waardiyaal ayaa qabatay iyo saraakiishii militariga waxaana shalay fog noo soo dhiibay abbaara labadiisa taliyaha ururka xasan diini iyo iyo janabka militariga haysta xiro iyo taliyaha saadka ayaa noo soo dhiibay isagoo habeen hore la xiray gabadhaas waa lix jir gacantana ku haynaa waxaana hadda baaristiisii iyo dhammaan dukumentigiisa gacanta ku haya dambi baaraha saldhigga dhamme cali cabdi cismaan waxaanan u gudbaynaa haddii ilaahay idmo shareecada islaamka
warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhagaysanayo waa naga intaa waxaa idiin aqrinaya anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur hamiin tan iyo intaan dib u kulmayno warkan warka xiga sida iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu